bismillaah alxamdulilaah dowladda soomaaliya waxay soo dhoweysay go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo liiska cunaqabataynta kun sideed boqol afartan iyo afar looga saaray sheekh atam dowladda federaalka soomaaliya waxay soo dhoweysay go-aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ay uga saareen hogaamiyihii hore ee al-shabaab sheekh maxamed saciid atam oo horey u shaaciyey inuu nabadda qaatay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la xaajootay qaramada midoobay iyo waddamada xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay si loogu guulaysto in muwaadin soomaaliyeed oo ka baxay kooxaha argagixisada islamarkaasna nabadda qaatay in laga saaro liiska cunaqabataynta tani waa tallaabo weyn oo atam keliya maahae xitaa dhammaan dadka nabadda jecel ayay guul u tahay tani waa habka uu caalamku isku raacsan yahay oo lagu arki karo lagu gaari karo nabadda dowladda federaalka soomaaliya waxay fahamsan tahay in soomaali badani ay al-shabaab u raaceen dhaqaale iyo sababo kale hase haatee waxaa cad in dowladda federaalka soomaaliya ay dadkaas u hayso fursad oo ay caalamka ugu ololeyn karto xorriyaddooda shaqsi walba oo doonaya inuu qoriga iska dhigo oo nabadda qaato waa la soo dhoweynayaa tan oo ah ballanqaad rasmi ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa horey cafis ugu fiidiyey shakhsiyaadka doonaya inay nabadda qaataan mar labaadna u fiidiyey weliba sheekh atam wuxuu qaatay nabad haddana waxaan u jeednaa faa'iidada nabadda oo maanta waa nin xor ah atam wuxuu ballan qaaday inuu sii xoojinayo nabadda oo uu doonayo inuu tusaale fiican u noqdo shakhsiyaadka weli xubnaha ka ah kooxda al-shabaab ee doonaya inay qoryaha iska dhigaan oo ay nabadda qaataan atam ayaa hore u yidhi waddada aan doortay waa midda nabadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ammaanay dadaalka atam oo uu ku doonayo inuu ku caawiyo soomaalida gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya waxay u mahad celinaysaa qaramada midoobay iyo waddamada caalamka ee gacanta ka geystay arrinkan oo oggolaaday codsigii dowladda ee ahaa in muwaadinkeeda laga saaro liiska cunaqabataynta dowladda federaalka soomaaliya waxay gacan nabadeed u fidinaysaa dhammaan shakhsiyaadka doonay doonaya inay qoriga dhigaan oo ay nabadda qaataan muwaadin kasta waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay ka qayb qaataan dibudhiska dalka cid ku guulaysan karta ama ujoodooyinkeeda ku gaari karta dagaal ma jirto oo dagaalku wuxuu dhaliyaa dagaal dagaal xal uma noqon karo caqabadahan haysta waxaan rabnaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay noqdaan kuwa dalkooda xutara oo anfaca waxaana doonaynaa inaan dhallinyarada u abuurno fursado shaqo waxbarasho xirfado ay ku shaqaystaan iyo inay awood usiin u siino sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda iyo inay aayahooda ka tashadaan dowladdu waxay sii wadaysaa inay taageerto shakhsiyaadka nabadda qaata oo dagaallada iska daaya waa dhici kartaa in shakhsiga ay ku adkaato hase yeeshee ciddii qaratay ciddii qaratay dembigooda waxay helayaan fursad lagula hadlo oo nabadeynta ay hirgasho haddii kale waddada aan nabadda ahayn waa midda dalku ku sii siyaadinaysa rabshadaha soomaaliya waxaa iska leh soomaalida doorbidda nabadda iyo ka qayb qaadashada dibudhiska dalka dowladdu aad bay kuu soo dhoweynaysaa diinta islaamku waa diin nabadeed oo dhammaanteen waxaa nagala doonayaa inaan kor u qaadno oo aan weynayno diinteenna nabadda ah wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu